guud ahaan gobolada dalkeen soomaaliya weliba safaylus uun kugu waday roobabka guugo wasaaradda deegaanka iyona isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland iyo dadka ka nool deegaanada saaran jinka webiyada jubbalandka digdi fatahaad lakuyaabay inuusa sameey webiga cabdixakiim kaadiya owso kumadii xubno shaqaale wasaaradda deegaanka jubbaland iyo weliba usu ku hadalay isbedelka deegaanka kooyow xiliyada roobaabka welinuusa sheegaya in lambaahanya dadka deegaanka inuu sameeya feejignaan goone gaar ahaan dadka hareero webiga degan jubbaland haddaan soo maarata soomaaliya waxaa la yidhahdaa waa meelaha ugu roob badan waxaa waxay gaartaa baa la yidhahdaa shan boqol ilaa lix boqol oo milimitir oo roob ah sanadkii ayaan helnaa gaar ahaan gobolkan gado aad waa meelaha ugu maarata roob badan buu ku jiraa dhibaatada kale oo gada ka jirta waxaa weeye isbeddelka cimilada wuxuu keenaa fatahaad buu keenaa fatahaadahaasi hadda gada ka dhacay oo sanadkan aan aragnay oo dad badan wax ku yeelo waxyeelo kusoo gaadhay xoolihii duunyi iyo dadba waxaa u sababay dadkii oo dega meelihii biyomareenka ayay degayaan ama dadkii aanan waxyegelin ku filan aanan haysan oo aanan ogeyn inay waktiga ay biyaha imaanayaan waxyaabahaas aynan garan karin ayaa u sababa dadka inay wax ku waxyeeloobaan marka waxaan maaragta dowlad ahaan ama maarata wasaarad ahaan aan u digaynaa dadka shacabka ee agagaarka webiyada degan ee meelaha biyaha kuso ay fatahmaan sanad walbo ay ka fogaadaan roobabkan annagu saameyn buu nagu yeeshaa degaanaha degaankan aan degannahay magaalada kismaayo shan iyo labaatankii waxaa la yidhahdaa abril bishii aan soo dhaafnay roob baa ka da-ay oo maaragta watiyar wakhtiyarna haajay roobkaasi fatahaad buu keenay fatahaadaasi waxaa u sabab ahaa town balaninka magaalada oo xun iyo dadkii oo dhis oo dhisay meelihii ay biyaha mari lahaayeen waxayna waxaana ay maaragta saameyn ku yeelatay dad badan inay guryahooda ka qaxaan habeen habeenkaasi ilaa iyo laba boqol oo faamili baa la yidhaahdaa baa guryahooda ka qaxay habeenkaa keliya marka uu roob ka da-ay waxaana filaynaa inuu maaragtaasi ay soo noqoto marka dadku waxaan uga digaynaa dadkan magaalada degan inay maaragta meelaha biyaha ay soo maraan aan la xirin dadka guryaha biyaha ugu soo galaanna ay maaragta carro iyo waxaas ka dhigaan